Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Hiiraan Farxiyo Cabdirashiid Cabdi ayaa sheegay inay wadaan dadaallo lagu horumarinayo haweenka gobolka Hiiraan. Haweenka ayaa la bari doonaa xirfadaha farsamada gacanta sida tulista dharka, cilaan-saarka iyo tababaro kor loogu qaadayo aqoonta haweenka gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Hiiraan Farxiyo Cabdirashiid Cabdi ayaa faahfaahin ka bixisay qorshaha ururku horumarinayo haweenka gobolkaasi iyo waxa la bari doono.
sida in aan haweenka la sameeyo kabka ganacsiga ama een, iskaashatooyinka sida beeraha oo kale een, in la sameeyo een, farsamada gacanta oo hadda qolo badanayna ay iska kaashanayno oo u sameynayaan een, la wado sidii gabdhihii makeupka iyo cilaan saarkii haddii ay noqoto dhar talistii oo harqaanka ah iyo hadday noqoto dhar kariskii sida waxyaalaha hidiyo dhaqanka u guuray oo wadankeena ka suulay oo kamid ay tahay cawdi ama dirmihii ama g- masafadii een, xaaqankii sidii een, hooyada ay u noqon lahayd hooyo ayadoo gurigeeda joogto ilmaheeda xanaaneysanayso ee bulshadana ee, ka dhex shaqeysanayso dadka la siiyo dadka ugu badan oo hadda een, shaqooyinkaas oo sheegnay oo, oo la siiyo waa haweenka barakacayaasha taas oo ayaga lagu siinayo hadda een, waxaa kamid ah in een, ganacsiyo loo furay oo shan iyo kaamamkii iyo dhibiyada laga keeno waxa ugu badan oo hadda een, gobolka aan ka qabanana aan aada u taageerano waa qoladan iyo dhibiyada kaamamka eh, ayagaa xooga saaraa maadaama dadka ay ka duruufiir yihiin oy ka dhibaato badan yihiin oo roobka ay u nugul yihiin biyihii ay u nugul yihiin ee, kulaylka ay u nugul yihiin in hooyada isku filnaansho ee guri ama ay kiraysato ama guri ay samaysato nolol abuurato aan gaarsiino ayagaas hadda ugu badan dadka ugu badan oo la siiyo treenado sibinaarada iyo tababarada sibinaarada waa iska joogtaba badan ama waa mar kasta waa qabanaa een, ayagoo looga hadlayo amniga een, arrimaha bulshada ee, wacyigelinta een, caafimaadka waxaa waaye maalin maalin kasta firdhay waa qabanaa trendinada inta ugu badan waxyaalaha ay badanaan wasaaradaha qaar sida wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaarado badanaa iskala shaqeynaa oo mar walba deegaamadii degmooyinka iyo tuulooyinka qabto